waxaan aada ugu faraxsanahay inaynu wixii aynu qabanay aynu wax iska weydiinayno waxayna tusaysaa inay ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay in wixii aynu dhaqaalo helay iyo wixii aynu qabsanay intiioo sanadood labadii saddexdii sannadood inaynu sanad walba isweydiino maxaa inaga xumaaday maxaa inaga horyimid maxaa inoo hirgalay runtii waxa weeyaan masaalada waxbarashadu waxay ku jirtay meelaha intii wadanku xoroobay wax laga qabtay ee runtii ay ku ammaanan yihiin dadka somalilan inay caruurtoodii ay ka xasilsadeen inay ka qayb galaan waxyaabaha rijinka ka socda ee ay ku foognaayeen caruurteedu oo loo dadaalay inay waxbarasho tayadeedu siday doonto ha noqotee ay iskuul u dareerayeen ay ku maqnaayeen ilaa jaamacad ilaa dugsiga u hooseeya taas waxay naga badbaadisay inay dhallinyaro badan ama qori qaadaan ama rabshado kale ay naga galaan markii dowladani dhalatay waxaanu isweydiinay le wax taagan baanu u nimid oo shaqaynaya e iminka ma u baahannahay inaynu waxbarashadii tayeyno aynu ku soo caanamaalay mise sidii unbaynu ku wadnaa waxay noqotay jawaabtu in la yidhi aynu iminka tayadii waxbarashada ka shaqayno dhaqaaluhu wuu iska liitay way isku ogeydeenoo duruufo adag baa jiray lacag may jirin marka waxaanu nidhi aynu dhexda xidhanno aynu isku tashanno runtii markaynu inaku tusno adduunka reformka aynu waxbarashadii ka wadno ayaa layna caawin doonaa waxaanu samaynay inaanu isku nimid bahdii waxbarashadoo dhan oonu ini halkeyga wax ka qabanaa waa in horena loo socdaa wixii khaldamayna la saxaa oo isbarbar socdaan runtii ilaahay baa nagu gargaaray ilaahay baa mahadleh hay-ada halka inala fadhiya ee ka soo safray ee aynaan runta marka la sheego aynaan qabiil iskuga aftirsanayn ee laakiinse u huray inay nala shaqeeyaan runtii aadna ugu mahadnaqayno ee maantana shirkeennaa yar laba casho diyaaradu soo qaatay ayaa iyaguna aada gacanta noo qabtay ma wada sheegi karo laakiinse euda u s a i d-ga g p e-da oo isaguna waa markii u horeeyey ee malaha wixii soomaaliya laisku ohan jiroo dhan aynu ka helay oo ilaa new york loo tegay oo dabeedna iyaguna runtii inay kabasitiga inala dhisaan macalimiinta iyo dadka maamulkiiyo inay macalin ay wasaaradu leedahay ay sameeyaan iyaguna inoo sameeyey runtii unisef oo runtii iyaduna aada iyo aada inoola shaqaysa iyo hay-ado badanoo halka fadhiya oo iyagu dhifir malaha way soo habsaameene ay lacagtii ingiriiska ugu talagaleen hablaha in waxbarashadooda kor loogu qaado iyaguna inagala shaqeeyey u s a d gu xitaa aqal bay meel aynu gallay inoo dhisayaan runtii waa ilaahay mahadiye inay dadkii hay-adihii inala shaqaynayy ay inakayna weydiiyeen baahiyaheenu waxay yihiin oo dabeedna inakoo miiska wada fadhiisanayna aynu ka wada shaqaynay meel walba wixii dalool yari ka muuqday inay inala gufeeyaan wasaaradda maaliyadda aad baan ugu mahadnaqayaa waayo waxay ku dadaaleen inay wasaaradda waxbarashada tixgelin gaara ay siiyaan oy nagala shaqeeyaan waxaynu u baahanayn wasaaradda waxbarashadu way ka ballaaratay in qalin iyo iskuul iyo macalin iyo arday un laga shaqeeyo waxayna soo galay in ardaydii aynu akhlaaqiyaadkoogii xitaa dibadda waayo maalinoo dhan buliisku igala hadlay arday baa wax shiitintee u kaada mar walba waxaad noqonaysaa inaad ardaygii daba taagnaato oo aynu wadanka nabadiisii aynu qayb ka qaadano waxbarashadii markaa waxay noqotay in aqalkii waalidkii ilmihii iyo macalinkii intiiba ay somalilan ku dhan yihiin marka wixii somalilan ka socdoo dhan inay waxbarashada qusayso runtii waxay noqotay muhiim inaynu meel walba taagnaano aynu culays badan saarno waxaanu ku guulaysanay runtii in waxbarashada hablaha aada wax looga qabto waayo wadankeenu iminka ilaa markii dagaaladu dhicin waa la ogyahay gabdhuhu kaalinta ay ka soo baxeen wax la qarin kara maaha ummaduna markay aqligeeda ku aragtay in loo baahanyay kaalintii habluhu wax qabanayeen waxaad arkaysaa maanta waalidiintu inay hablaha u soo diraan iskuullada oo hadday lacag waayaan inankii aynan tahay inanta ka fur yeelaan inay iskuulka timaado mar hadday taasu jirto inaynu dhiirigelino aynu akhlaaqdoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxbarashadoodiiba ka shaqayno waxay noqotay muhiim oo aynu jances ka siino hablaha dadkoodii u garteen in waxbarashadooda la kordhiyo inaynu inakuna تسهيلات هي وباهنايين هدي اسكولك كسيد لهي إني لعكتي كان أدري الميدا أما تي سكندريغا أما أيون فمبيدو إني نقول لك عشانينا هيدا هاي نواشقيا إني نو أولني إني نهبلها وحبرشلو دي كورسو قادنا إن أينو حفيز دان ديبارمنت دان وسميني أو كشقيا إن هبلها وحبرشلو سيدي لو بيسين لها لوgu barbaarin lahaa inay dalkan ragga garab u noqdaan oo rag iyo dumar ay labaduba wadanka wada dhisi karaan taas intii aad baynu uga shaqaynay waxaa kaloo ilaahay inoo sahlaynu ka shaqaynay inaynu qaybtii kormeerka kormeerku wuxuu noqday in kii meel gobol walba uu goonida u lahaa oo lagaga shaqaysiiyo iskuulladii loo ogaado iyo kii ahaa kormeerka guud oo haddii imika la tiriyo waxaan u malaynay tiradii lahayeen inta meelood aynu u baxnay mar walba markay wax ka soo yeedhaan intaanay arrintu fogaan ilaa fiilin hadday tahay carruurta wax laga yeelo inuu kormeerkaasna u diyaar yahay inuu had iyo jeer ka qayb qaato waxbarashada tayadeeda waxaa kaleynu ku guulaysanay oo aynu doonaynaa runtii inaynu aadana wax uga sii qabanno oo meelaha aynu imika culayska saarayna ah waxa weeyaan xirfada waxbarashadii loolan jiray xirfadda waxa weeyaan wadankeena iminka markaad eegtaan markuu dhismuhu ka socdo ee wadooyinka la dhisayo ama deeqalada waaweyn la dhisayo haddaad u fiirsateen waxaad arkaysaan dad ajnebiyaa la keenaa dhisaa waxa weeyaan xirfadihii dadkii lahaa way kaga maqan yihiin iskuullada xirfadu waxay noqdeen iskuullo qaaliya oo lacagtoodu ay badan tahay ama kharashkoodu had iyo jeer hay-aduhu ka soo maagaan laakiinse innaga faa'iide inoo leh oynu doonayno inaynu aada uga shaqayno waxaanu samaynay oo ay eudu naga caawisay markii u horreysay in cilmi baaris laga sameeyo somalilan waxay u baahan tahay xirfadaha ay u baahan tahay ee ilmaha markaa iskuulkaa xirfadaha ka soo baxaa uu shaqo deg deg u helayo in la ogaado tii baa la sameeyey manhajkii baa loo sameeyey wixii lagu shaqaynayaa loo sameeyey dadkii mas-uulka noqon lahaa oo ay ku jirtaan dadka qaybta raashidka iyo kuwa dowladuba ayaynu u samaynay iminka tukusigtaa waxa weeyaan inaynu samayno iskuuladii dib loo soo nooleeyo wixii iskuuladii loola jiray xirfadda lagu baran jiray xirfaddaas oon ahayn tii saddexda bilood iyo afarta bilood n g o-yadu wadaan ee ahayd tu rasmiya oo ilmuhu uu sidii sekandariga u dhammaysto oo dabeedna isagoo xirfadeeda uu suuqa shaqo ka heli karo waxaa kaloo runtii waxbarashada hoose oo aada inoogu dhib badan oo tabrimariga ah oo aynu waxbarashadii bilaash ka dhignay oo baahideedu badan tahay oo macalinkiisu baahidiisu badan tahay ayaa idanayna hortaagan oo aynu doonayno inaynu tayeyno waayo ilmaha brimarigu waxa weeyaan waa xaashidaa cad ee waxa lagu rido markaa unbuu ilmahaasu noqdaa ilmaha xaashida cadal inoo keenayo haddaynan macalinkii u tababarin oo ay macalinkii ilmaha ka saari lahaa marxaladaa cadal iyo deegaankii uu ku noqon lahaa ilmo wanaagsan oo wadankan beri noqdankii madaxda ahaa iyaduna waxay nagu noqonaysaa markaa taa iyadana culays badan ayaan saaraynaa mashruuca t v edu waa kuwii nagala shaqaynayo dadkii caruurta primariga gacanta ku hayay in aqoontooda la dhiso in dhinac walba laga dhiso waxaanu wasaaradda caafimaadka isla soo qaadnay iminka oo aanu ku tala jirnaa in iskuullada loo sameeyo welfare office oo ilmaha yare ama iskuulka ku dhex xanuunsada ama de nafaqada raxayso ama aan soo qora cabdi reerka usabool yahay in meelaha aynu ka duulo oo aynu ogaano insha allah sidii wax loogu qaban lahaa taana runtii waa waxyaabo aynu ku tala jirno waxaa kaloo ina soo aynu bajidkeena runtii aada sanadkan waxu ka qabanay imtixaanaadka imtixaanaadku waa waxay somaliland leedahay laakiinse waa wax had iyo jeer lacagtiisa iyo qarashkiisa ay bixin jireen hay-aduhu oo runtii aada iyo aada african educational trustyo ay aada wax inoogala qabteen intaas sanadooda wadanku jiray imtixaankaas wuxuu ahaa qarashiyadiisu waxay bixinayeen si lahaansho u soo noqdo sanadkan bajidka waxaanu ugu darnay inaanu kharashka ku baxaya aanu ten percent somaliland bixiso inta kalena eudu naga bixiso dabeedna sidaa uu usii socdo marbaya fifty percent dabeedna hadhow waxaynu leenahay uu noqdo aynu ku xisaabtami karno inaynu ku shaqayno waxaa kaloo aynu sanadka soo celinaynaa runtii wixii akademi of science and arts la odhan jiray oo wasaaradda waxbarashadu lahaan jirtay oonu budget ugu daray oo aanu doonayno sidii kor loo qaadi lahaa science iyo technologyga sanadka dee adduunkii uu wax ku qabsaday aadskana waa waxa keliya inuu adduunka ka iibino oo af soomaaliga iyo gabay iyo suugaan baynu hiddo u leenahay tiina inaanay dabar go'in aynu runtii aynu ereybixin la sameeyo la ogaado waxyaabaha ereyadaynagu soo kordhay iyo waxay naga lumayaan maaraahayeeni waxaynu dhan aanay dabar go'in iyadana runtii bajidkay noogu jirto iminka iyana waanu bilaabaynaa waxaanu kaloonu samaynaynaa dhalinyarada dhalinyarada waxaanu doonaynaa in aada looga shaqeeyo in cil aynaan waxbarasho unku eekaane akhlaaqdooda iyo jidhiskooda iyo sidaynu u jihaynahay ay wasaaradda waxbarashada hormood ka noqoto iyadoo la kaashanaysa wasaaradaha kale ee inagala shaqeeya iyo hay-adaha inagala shaqeeya runtii intaba inaynu isla kaashano oo aynu wax ka qabano waxaan jeclahay runtii inaan waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inagoo gacmaha isqabsana oo eegna inay runtii waan ogahay inay mushahar badan oo yar ay dadku qaataan waxaynu kula heshiinay hay-adaha inaynu macallin markay mushaharkiisa noqoto ay dowladdu kafaalo qaadato laakiinse iskuullada dhismahooga iyo waxa aynu ku shaqaynayno intiisa badan hay-adahaasaa bixiya waxaanay muuqataa tan oo kale in la daba taagan yahay sekondarigu waa waktiga ugu abaya caruurta ku jiraan iminka waxaanu daruursanay oonu eegay oonu aragnay markii iskuulkii runtii laga adkaaday in caruurtii duruufo kale wadankeeda yaalaayi jiraan oo ay ka mid tahay ilmuhu markuu iskuulka ka rawxo aqalkii uu ku rawaxayay inay hooyadii suuqa fadhido inay hooyadii maalintii lixda aroodimo ilmuhu quraacan intay ka baxdo ee caawa koob iyo tobanku soo hodiso dabeedna aqalkii aan ilmahaas ugu haysan wax dabagala waxbarashadiisii ama akhlaaqadiisii iyada laftooda hay-ado badan iyo wasaarado badan baanu kala shaqaynaynaa sidii reeraha sidaa u danyarka ah waxaanu ugala qaban lahay oo ma ku koobna waxbarashadu inaynu isku koobno un fasalka iyo iyo intaa ka socotaa educationka waxaa kaloo la manhajkeena manhajku waxa weeyaan dee mar walba waa in la eegaa haddaan la eeginoon mar walba wixii ka khaldanaa wax laga qaban kii aynu ninety onkii sameeyo unkama socon karno marka manhajkana waxaa la wadaa in isaga ladigu eegku sameeyey oo la eegaynay natiijada cid walba inay ku yeelato feedback wax ka qabato oo dabeedna uu noo soo baxo manhajina anfaca runtii oo aynu waxaan runtii jaamacadaha iyo tacliimta sare waxa weeye aynu ku socaana maalmay oo waxyaabaha aynu runtii ku faano waxa weeye waa xoogga wadanku waa jaamacadaha annagu aad baan ugu wada shaqaynaa aad baan ugu kalsoonahay waxa iskoolashiyada aanu ku faanayaynu sheegayno inta badan jaamacadaha naga qaado oo runtii naga caawiya aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana waxaan jecelahay imika wixii ka dambeeya walow annagu bajarka iyaga aanu runtii siduu khadasheegayo una kordhino wax yar ay tahay oo lacagta ay iskuullada ay naga siiyaan aanay dabooleynba haddana dhismayaashoodii wixii baahidahooga inaanu wax kala qabanno tayayntuna halkaa aanu gaadsiino waayo waxa weeyaan dee tacliim kagama hari karno waa waktigii ugu adkaa jaamacaduhu ee imunku uu wakti adag ku beegnaay aanu aanu aanu hadduu waxbarashada ku tugan waaye ama dhaqaale xumo ku dhacdo uu tahriibi karo ama meelo kala tegi karo iyadana runtii waxaan jeclahay inay runtii inagu iskaashanaynaa oo hay-adaha aynu wada shaqaynana la kaashanaynaa inaynu iyagana wax la qabano runtii waxaan jeclahay inaan aada iyo aada ugu mahadnaqo madaxweyne ku-xigeenka oo isagoo shaqale maanta inoo dulqaatay inuu intaa inala fadhiyo inala dhagaysto inaynu hay-adahan meel suka kala yimid ee inoogu yimid inay inala eegaan oo runtii innakana inoo wanaagsan in wixii aynu qabanay waayo maanta markaynu si siman u eegno wixii inaga hor yimid ama duruufaha adag inuu u qaban weynay ama wixii wixii nagaga dhilmeen waxay noqonaysaa inaynu inakoo gacmaha ishaysanna aynu wax ka wada qaban karno marka aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bahda waxbarashada aad baan ugu mahadnaqayaa runtii waxay nahay dad isku tiirsan oo wada shaqeeya oo runtii gacmaha aad baad umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah